waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda xilgaarsiinta ah ayaa lagu shaaciyey in dowladdu ay mucaaradka ka dalbatay in dibadbaxaasi ay qorsheeyeen lagu qabto garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee anjanaliirisow ee degmada cabdilcasiis ku yaalla oo laga wareejiyo fagaaraha daljirka dahsoon ee horey loo qorsheeyey balse mucaaradku ay arrintaasi ka biyadiideen xukuumadda ayaa ku sheegtay qoraal ay soo saartay in dalabkaasi ay uga gol lahayd in la helo fursad lagu xaqiijin karo habraaca xakamaynta cudurka covid sagaal iyo toban laakiin ay ogolaatay markii mucaaradku ay ku adkaysteen in fagaaraha taalada daljirka dahsoon ee degmada boondheere dibadbaxaasi uu ka dhaco war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumaddu ay bilowgii u jeedisay musharaxiinta mucaaradka ah in mudaaharaadkoodii ay ku qabsadaan garoonka injineer yadiisow si loo xaqiijin karo habraaca xakamaynta cudurka covid sagaal iyo toban ee waajibka ah laakiin markii mucaaradku ay ku adkaysteen fagaaraha daljirka dahsoon ee degmada boondheere xukuumaddu iyada oo tixgelinaysa heshiisyadii la wada gaaray waxay ogolaatay dalabkii mucaaradka ayaa war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay ugu dambayntii xukuumadda federaalk ee xilgaarsiintu waxay fartay qabanqaabiyaasha mudaaharaadka in ay dibadbaxyaasha ku adkeeyaan soo xidhashada afxirka iyo kala fogaanshaha si loo dhowro faafitaanka cudurka safarka ah ee covid sagaal iyo toban oo iminka sii baahaya dhanka kale kulan ay muqdisho ku yeesheen guddiga abaabulka dibadbaxaasi ee midooda musharaxiinta ayaa waxaa lagu iclaamiyey habraac iyo sidoo kale goobaha ay isugu imaan doonaan dibadbaxyaasha iyadoona ugu dambayntii laysugu tegi doono fagaaraha daljirka dahsoon ee degmada boondheer kulankan ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro hore xildhibaano iyo xubno ka socday xisbiyada oo iyagu qayb ka ah abaabulka dibadbaxaasi sabtida la filayo in muqdisho uu ka dhaco waxyaabaha kulankaasi ka soo baxay ayaa waxaa saxaafadda uga warbixiyey xogayaha guddiga musharaxiinta mucaaradka ee xilka madaxtinimo yuusuf xasan waxaan isugu nimid maanta halkan isugu yimid guddiga qabanqaabada ama abaabulka banaanbaxa nabadeed ee lagu ballamay inaan ka dhigno magaalada muqdisho lixda bisha maarso oo ku aadan maalinta sabtida ah ee soo socota ama maalin keliya ay naga xigto haddii eeb edmo banaanbaxan sida aad la socotaan waxaa qabanqaabinaya ama dhigaya oo aan rabaa inaan caddeeyo runtii midowda murashaxiinta u taagan madaxtinimada ama xafiiska ugu sarreeya dalkan u taagan iyo taageerayaashooda ayaa dhigaya iyagaana qabanqaabinaya iyagaana abaabulaya in la idin qalda ma ahan in dadkuna la qalda ma ahan kadib markii ay la soo gudboonaatay xaalad hubanti la'aan ah oo dalkooda la geliyey dowladdii wakhtigeeda dhammaaday iyo hoggaankeeda ay geliyeen ayay ka dhiidhinayaan taasay maaragta u taagan yihiin iyagaana qabanqaabinaya kaalinta laga rabo dowladda ama xukuumadda ama hay-adaha u xil saaran xagga nabadgelyada waa inay sugaan oo keliya amniga muwaadiniinta soomaaliyeed ee isu soo bixi doona maalinta sabtida xogayaha ayaa dhanka kale waxa uu sheegay inay iclaamiyeen ilaa iyo shan goobood oo ay isugu tegi doonaan oo isugu imaan doonaan dibadbaxyaasha iyadoona ugu dambayntii laysugu tegi doono fagaaraha daljirka dahsoon waxaana goobaha ay isugu imaan doonaan dibadbaxyaasha ka hor intaan la tegin fagaaraha daljirka dahsoon uu ku kala sheegay banaanbaxa wuxuu ka dhacayaa barta kulanka banaanbaxa uu ka dhacayo ee la iclaamiyey waa daljirka dahsoon halkaas ayaan isugu tegi doonaa waxaan leenahay intaanan meesha tegin waxaan ka soo dhaqaaqaynaa haddii eeb edmo aan ku kulmaynaa dhammaan ma aragtay dadka ka qaybgalaya banaanbaxa qolo kasta ama gruub kasta waxaan u samaynay bar kulan ay ka soo dhaqaaqdo oo ay ku kulmaan ayna ka soo dhaqaaqaan number kow waa isgoyska fagax nambar labo waa marinaayo nambar saddex siinaay nambar afar kilomitr for ama nambar afar boyntiga shanaad ama goobta shanaadna waa soobe halkaas ayaan ka kala imaanaynaa oo aan ku kulmaynaa kadibna waxaan u dhaqaaqaynaa u jihaysan doonaa haddii eeba idmo daljirka dahsoon halkaasoo aan ku muujin doono dareenkeenna iyo diidmada aan diidannahay xaaladda hubantila'aanta ah ee xagga doorashooyinka la geliyey dalkeenna waxaana ku dalbanaynaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay la isku raacsan yahay lagu la isku ogol yahay inay dhacdo oo qof kasta iska dhex arki karo oo daaha furan weeye waxaan dalbanayno wax kale maahan afhayeenka ayaa dhanka kale sheegay in banaanbaxu uu yahay mid nabadeed islamarkaana ay dowladdu aqbashay maadaama dastuurku uu madax banaynayo in qof walba uu si nabada usoo banaanbaxo waxaana dhanka kale dadka kasoo qaybgeli doona banaanbaxaasi ugu baaqay in ay raacaan habraacyada la soo jeediyey banaanbaxu waa banaanbax nabadeed banaanbax silmi ah qodobka labaatanaad ee dastuurka farqooyinkiisii koowaad iyo labaad ayaa kuu baneeyey qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ahna wuu u baneeyey marka waxaa laydinka rabaa inaadan waxba burburin inaadan rabshad samaynin inaad si rasmi ah goobtiina isugu urursataan oo nabad ah silmi ah kadibna aad u jihaysataan halka aad u socotaan ayaa la rabaa rabshad ma jirto waxba lama tuuriyeynayo hub ma wadanno ee keliya waxaan wadanaa boorarkaas iyo istiikaradaas ayaan wadanaa oo ka tarjumaya waxa aan rabno aan diidannahay aan ka soo horjeedno ay ku qoran yihiin ayaan wadanaa ee een taa waa intaa loo ogaadaa waxa ugu muhiimsan marka waxaa waaye in aan ogaano inuu yahay banaanbaxu banaanbax silmi ah inuu yahay banaanbax nabadeed in dowladdu ay ogolaatay in lagaa rabo inaad soo xirato face mask inaa in gacmaha iska soo dhaqdo een in maxay ahayd ii sheeg aad timaado barta kulan ee xaafadaadii ama degmadaadii dadka lagu belib aad ka soo dhaqaaqayso ee ay ku kulmayaan kadibna aada wajahdo wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha islamarkaana xildhibaan ka tirsan golaha baarlamanka soomaaliya kana mid ah guddiga musharaxiinta cabdiraxmaan odowa ayaa ugu dambayntii halkaasi ka hadlay isagoona shacabka ugu baaqay inay kasoo qaybgalaan dibadbaxaasi iyadoo la raacayo habraaca iyo sidoo kale tilmaamaha la soo jeediyey waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kasta oy joogaan magaalada muqdisho inaan ugu baaqno dhammaan banaanbaxan inuu yahay banaanbax nabadeed lagu dalbanayo dimuqraadiyad looga soo horjeedo madaxweynaha muddaxiliedkiisii dhammaaday ee wax ku dhow bil iska dhex fadhiyo fila soomaaliya si gardaraana ku dhex fadhiya waxaan rabnaa inaan sheegno banaanbaxa magaalada muqdisho iyo daafaheeda sida gubadley ilaa ceelasha inahaasoo dhan in laga yimaado lagana imaan doono haddii ilaa yiraahdo guddiga abaabulku wuxuu qabanqaabin doonaa in meelaha fogfog dadka laga keeno ciddii danaynaysa inay mudaaharaad ka qayb gasho baraha shanta ah ee afhayeenku uu sheegay waa baraha kulanka ee laga aadi doono mudaaharaadka haddii ilaa yiraahdo waxaan danaynaynaa dhammaantiin qof walba inuu bartiisa ilaashado sida uu sheegay afhayeenka waxaan codsanaynaa in aan mas-uuliin noqonno inteenaasoo dhanna waxaan kusoo dhammaan doonaa xarunta daljirka dahsoon annagoo meelo kala duwan kasoo galin dowladda sidii hore loo sheegay mas-uuliyadda ammaanka iyadaa qaadatay annaga waxaa nala ka rabaa inaan dadka nala socda ka taxadarno ilaalino mas-uuliyaddooda ilaalino inaan qof dhib geysanaya uusan nagu soo dhex dhuumanin waxaa kaloo nala ka rabaa inaan tilmaamaha caafimaadka ilaalino nafteennana ka taxadarno haddii ilaa yidhaahdo iyada oo dibadbaxyadan uu kusoo beegmayo xilli dadaal loogu jiro sidii looga hortegi lahaa faafista cudurkan covid sagaal iyo toban islamarkaana dowladda federaalk ee soomaaliya ay samaysay iskudayo ay doonaysay inay ku xakamayso ama ay joojiso dibadbaxyadan ayaa dhanka kale qabanqaabayaasha mudaaharaadkan ee midooda musharaxiinta xilka madaxtinimo ee mucaaradka ah waxay sheegeen inay ku dadaalayaan sidii loo xakamayn lahaa faafitaanka cudurkan islamarkaana dibadbuxu u dhici lahaa cabdiraxiid cabdisamad s b s muqdisho
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali